bismillaahi raxmaani raxiim subax wanaagsan dhegeystayaal halkan waa dalsan fm kusoo dhawaada warka subax qodobada saaka aan idiin haynana waxaa ka mid ah maxkamadda ciidamada qalabka sida oo xukun dib doogashaha ku filisay eedeysanayaal horey u xukunsanaa faahfaahino ka soo baxaya weerar ku bilowday qaraxyo oo saakay lagu qaaday saldhigga degmada warta nabadda ee gobolka banaadir maamulka jubbaland oo cambaareeyey weerarkii shalay al-shabaab ay ku qaadeen degmada baardheer ee gobolka gedo gudoomiyaha golaha shacabka oo ka qayb galay kulan casho sharaf ah oo loo sameeyey guddiga joogtada ah ee golaha shacabka iyo maraykanka oo ruushka ku eedeeyey inuu ka burburiyey diyaarad daroon ah
soo gudbinta warkan waxaa suurageliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega trig iyo for g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega trig iyo for g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
mar kale dhegeystayaal subax wanaagsan waa arbaco taariikhdu waxay ku beegan tahay shan iyo tobanka bisha saddexaad ee maarso sanada laba kun saddex labaatan waxaad maqasheen wararkii ugu waaweynaa warkeena subax markaana u diyaargarooba iyagiioo faahfaahsan aynu ku bilownaya maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa xukun dildoogashaa waxay ku fulisay eedeysanayaal horey u xukunsanaa maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa saakay oo arbaco ah waxa ay xukuno dildoogashaa ay ku filisay saddex eedeysane oo horey ugu xukunaa dildoogasho saddexda eedeysane ee saakay la toogtay ayaana waxa ay kala ahaayeen ama lagu kala magacaabaa maxamed cabdulleh abgow cumar biyamaalow shariif maxamed barkadle ayaale maxamed cabdinuur jiirow dhagax fanax dhakhtar fanax sarkaal hore sarkaal sarkaal ka shaqeynayay iyo sidoo kale sarkaal iyo dhakhtar sheegad ayay ayay kala ahaayeen xukuniyaen ragkan saakay doogashada lagu fuliyey maxkamadda ciidamada qalabka sidaha ee dowladda federaalk soomaaliya ayaana saddexdan eedeysane saakay waxay ku fulisay xukunkii dilka doogasho ahaa ee horey loogu xukumay dhinaca kalena faahfaahino ayaa kasoo baxaya weerar ku bilowday qaraxiyo oo saakay lagu qaaday saldhig ee saldhigga degmada warta nabadda ah ee gobolkan banaadir faahfaahino dheeraad ah ayaa waxay kasoo baxayaan weeraro ku bilowday qaraxiyo kadibna uu xigay dagaal culus oo waa berigii hore ee saakay ka dhacay saldhig ah degmada warta nabadda ah ee gobolkan banaadir kooxo hubeysan ee ciidamo ka tirsan kuwa dowladda soomaaliya ayaana lasoo halkaasi waxaa lasoo warinayaa in ay dagaal ugu dhex maray daqiiqado kooban iyada uu ka socdo ama dagaalka uu ka socday degmada warta nabadda ee magaalada muqdisho ilaa iyo afar qarax oo jugtooda xooganaa ayaana dagaalka ka hor laga ama weerarkaasi ka hor laga maqlay ama lagu weeraray saldhigga ciidanka ee degmada warta nabadda iyadoo lasoo warin wax khasaare iyo dhimasho ah inkastoo ay jiraan khasaaro ee isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo ka dhashay weerarkaasi saaga aruurnimadii hore ee saaga salaadii subax kadib lagu qaaday saldhigga ee degmada warta nabadda ee gobolkani banaadir waxyaabihii kusoo kordha wararkeena iyo barnaamijyadeena xigaha ayaad ku maqli doontaan dhinaca kalena maamulka jubbaland ayaa waxa uu cambaareeyey weerarkii shalay al-shabaab ay ku qaadeen degmada baar dheere ee gobolka gedob al-shabaab ayaa shalay waxa ay weerar ku bilowday qarxyo ay ku qaadeen degmada baar dheere ee gobolka gadow iyaga oo halkaasi uu dagaal adagna ay kula kulmeen ciidamada degmada baar dheere ee gobolka gadow maamulka jubbaland ayaana cambaareeyey weerarkaasi shalay al-shabaab ay ku qaadeen degmada baar dheere ee gobolka gadow dowlad goboleedka jubbaland ayaa war ka soo saartay weerarkii qaraxyada ahaa ee lagu weeraray degmada baardheere ee gobolka gedo kaas oo ay waxyeelay ka soo gaartay mas-uuliyiin iyo sidoo kale dad shacab ah wasiirka wasaaradda amniga gudaha jubbaland jarnaal yuusuf xuseen cismaan dhuumaal oo ka hadlay weerarkaasi ayaa si adag u cambaareeyey isagoo sidoo kale ka dacsiyadeeyey geerida ku timid dadkii halkaasi ay dhibaatadu ka soo gaartay wasiir duumaal ayaana waxa uu dacsi u diray dhammaan dadkii ku geeriyooday iyo sidoo kale kuwii ku dhaawacmay oo uu caafimaad u rajiyey
sheegaynaa marka hore qaraxyadii ay ku weerareen khawaariijta degmada baasdheere ayna dhibaatada ugu geysteen dadka rayidka ah iyo dhismayaasha dadweynaha ayagoon u kala aabayeelin oo caadana u yeeshay inay mar walba dhibaateeyaan dadka soomaaliyeed naftooda iyo hantidooda dadka dhibaatadaas ay ku dhacday oo qaraxyada saaka ay ku waabariisteen dadkii dhintayna ilaahay subxaana watacaala ha u raxmado jannadii firdowsana allaha geeyo dadka dhaawacaan dhaawacana ilaahay subxaana watacaala hanoo caafiyo qodobkaas tacsiya oon u tacsiyeynayno dhibaatada dadkeenna gaartay oo khawaariijta ay gaarsiiyeen saaka kulasoo ka lahayn qaraxa degmada baardheere ayna ku xujiyeen haddana inay hoobiyaal ku garaacaan dadka ayna u kala aabiyeelin waxaan rajaynaynaa insha allahu in ay eegi doonaan dadka soomaaliyeed dhibka ay had iyo jeer u geystaan iyo hantidooda iyo naftooda ay mar walba dhibaatada u geystaan oy xalaalaysteen insha allah waxaan rajaynaynaa inay eegi doonaan
dhinaca kalena guddoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa waxa uu ka qayb galay kulan casho sharaf ah oo xalin loo sameeyey guddiga joogtada ah ee golaha shacabka baarlamaanka